alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh biidni illaahi subxaana wa tacaala inqadara oo kooban waxaynu waxooga iska xuusin doonaa qofka bani aadamkaahi sida uu u wanaajin karo xidhiidhka uu la leeyahay allah subxaana wa tacaala abuuray qofka bani aadamkaa jiritaankiisa dhabtaa ee waxtarka u leh adduunyada intuu joogo iyo marka ilaahay subxaana wa tacaala la horgeeyey yowma alqiyaama waxa uu ku xidhan yahay xidhiidhka ilaahay subxaana wa tacaala uu la leeyahay wanaaggiisu marbaa heerka uu gaadhsiisan yahay mar kastoo addoonku uu wanaajiyo xidhiidhka rabbi subxaana wa tacaala uu la leeyahay arrinta noocaasi ahi waxay wanaajinaysaa qofka bani aadamkaa jiritaankiisa waxaanay ka dhigaysaa jiritaankiisa mid isaguna uu ku intifaaco khalqiga kale laftooduna ay ku intifaacaan addoonku haddaanu wanaajin xidhiidhka rabbi subxaana wa tacaala uu la leeyahay jiritaankiisu wuxuu noqonayaa mid la mida jiritaanka noolayaasha kale ee ilaahay subxaana wa tacaala aanu u abuurin inay ilaahay caabudaan waa ka ilaahay subxaana wa tacaala kuwa gaalada ah ku tilmaamay inay xoolaha oo kale yihiin bal ay ka sii liitaan in hum ilaa kalancaami bal hum adallu sabiila waxaa sababay in ilaahay subxaana wa tacaala iyagoo dad bani aadama ah inuu xoolaha oo kale inay yihiin uu tilmaamo bal uu sheegay inay xoolaha xataa ka liitaan oo meeqaankood iyo qadarkoodu ka hooseeyo xidhiidhka ilaahay subxaana wa tacaala ay la leeyihiin ayaa xumaaday oo iyagu ay xumeeyeen qofka bani aadamkaa xidhiidhka ilaahay subxaana wa tacaala uu la leeyahay inuu hagaago uu wanaagsanaado waxaa asal u ah aliimaan waalcamalu saalix iimaanka iyo camalka wanaagsana ilaahay daraaddii uu sameeyo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam uu kaga daydo waa ka ilaahay subxaana wa tacaala suuratu lcasri ku sheegay insaan oo dhami inuu yahay mid khasaaray oo jiritaankiisu aanu faa'iido u lahayn waalcasri ina alinsaana lafii khusr waxaa laga soo reebay cidda la timi iimaan iyo camal wanaagsan ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr in wanaagga la isfaro iyo wanaagga in lagu sabraa lafteedu waa camal saalixa laakiin waxaa gooni loogu sheegay un qiimaha labadaasi camal ay leeyihiin si ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha ugu muujiyo xidhiidhka ilaahay subxaana wa tacaala iyo addoonka ka dhexeeya inuu xumaado amaba se uu hoos u dhaco waxa ay farac ka tahay dacfu liimaani wamaa yaxsulu lahu min annuqsaan iimaanka addoonka oo hoos u dhaca oo noqda sidii markii hore uu ahaa mid ka taag daran walihaada rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay qofka xataa muuminka ah iimaankiisu inuu ziyaado kor u kaco isla markaana iimaanku inuu nuqsaamo mid welibana sabab bay leedahay waxaa rasuulku uhi ina aliimaana layakhlaqu fii jawfi axadikum kamaa yakhlaqu athawb fasalu اllaha an yujadida aliimaana fii quluubikum iimaanku waa baaliyoobaa hum buu noqdaa mid daciifa wixii uu qaban jiray aan qaban ahayn sida maradu ay u baaliyowdo ilaahay subxaana wa tacaala waxaad weydiisataan inuu iimaanka idiin cusboonaysiiyo markaa qofka muuminka ahi ee marka hore ilaahay subxaana wa tacaala iimaan ku arsaaqay laabudda an yaxrisa dawman calaa tajdiidi iimaanihi wa ziyaadatihi wa taxsiini cilaaqatihi birabbihi inuu iimaankiisa cusboonaysiiyo inuu iimaankiisa ziyaadiyo inuu wanaajiyo xidhiidhka isagiiyo rabbigii u dhexeeya qofka muuminka ahi waa inuu mar walba ku dadaalo waxyaabaha qofka muuminkaa ku caawin kara inuu wanaajiyo xidhiidhka isagiiyo rabbigii ka dhexeeya si noloshiisana adduunyo ta aakhiraba ay ugu hagaagto oo uga mid noqdo min alfaa'iziina almuflixiin addoomaha ilaahay ee guulaystay wanaaggii ay doonayeenna gaadhay waxaa ka mida assalaa faralkeeda iyo sunnaheedaba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay ana asalaata idaa xasunat tuciinu alcabda calaa kuli khayr wa takufuhu can kuli sharin haddii addoonka salaaddiisu ay hagaagto oo salaad cilmi ku dhisan ay noqoto nebi maxamed caleyhi salaatu salaam uu kaga dayanayo xagga qalbigana uu ka hagaajiyo ay noqoto salaad marka uu tukanayo qalbigiisu xagga ilaahay uu ujeedo si dhammaystiran uu u qaabilsan yahay oo addoonku uu yahay mid khushuucsan salaadaasi addoonka waxay ku caawinaysaa khayr oo dhan ilaahay baa hi wastaciinuu bisabri waasalaa waxaa salaadaasi addoonka ay ka celinaysaa xumaan oo dhan ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar addoonka khayr oo dhan ku dadaalay shar oo dhanna naftiisa ka celiyey shay kuma jira inuu yahay mid wanaajiyey xidhiidhka isagiiyo rabbigii u dhexeeya salaaddu waa xidhiidh joogtaah oo mar kastoo addoonku uu galo ilaahay uu la yeelanayo qalbigiisu ilaahay buu subxaana wa tacaala qaabilaya ilaahay buu la hadlayaa markuu leeyahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay buu subxaana wa tacaala ammaanayaa rabbina subxaana wa tacaala waa u jawaabayaa addoonka jawaabtu addoon u jawaabaana ka mashquulin mayso kana jeedin mayso kuwa kale tukanaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu u jawaabo salaaddu waa xaaladda addoonku rabbigii uu ugu dhow yahay isuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam aqrabu maa yakunu alcabdu min rabbii wahuwa saajid fa akhiruu fiihi min adducaa addoonku rabbigii wuxuu ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay marka aad sujuudsan tihiin ilaahay baad u dhowdihiin oo xidhiidhkiiba adaad u xoojiseen ilaahay subxaana wa tacaala baryo khayrka adduunye ka aakhiraba weydiista nebigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam mar kastoo arrini ay la soo daristo isagoo ahaa mid ilaahay tala saarta kaalmana weydiista wuxuu ilaahay kula xidhiidhi jiray bisalaah waxa uu ihi ama saxaabadu ay yidhaahdeen markay nebiga sifeynayeen kaana idaa xasabahu shay-un fazica ila asalaa marka arrin culus ay rasuulka la soo daristo ee la soo gudboonaato rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaad buu geli jiray ilaahay uu kula xidhiidho oo rabbi subxaana wa tacaala uu ku baryo qofka muslimka ahi waa inuu garto qiimaha iyo qadarka salaadu ilaahay agtiisa ay ka leedahay inuu ilaahay faral yeelay weliba faral soo noqnoqdo habeen iyo maalin kasta uu ka dhigay inteeda sunnahaana ilaahay inuu jideeyey ayaa inoogu filan wax ina tusiyo qadarkeeda sidaasoo kale waa inuu garto qiimaha addoonka ay u leedahay albaabada khayrka o dhan inay u furayso salaadu albaabada sharka oo dhanna sababteeda ilahay inuu kaga xidhayo waa inuu ku dadaalo qofka muslimka ay barashada salaada si saxa u barto oo cilmi ah oo salaadiisu aanay noqon mid bawsi ah waa inuu salaada u diyaariyo qalbigiisa iyo naftiisa iyo jidhkiisa intaba oo salaadu ay noqoto mid uu qalbigiisa soo xaadiriyo markuu rabbigii hor istaago waxaa ka mid a arrimaha addoonka ku caawin kara ee u fududayn kara inuu wanaajiyo xidhiidhka isaga iyo rabbigii u dhexeeya muqaabalatu amri illaahi bilmusaaracati ileyh ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inagu imtixaamay arrimo aan kala hadhin inuu wax ina amray iyo inuu wax inoo diiday inuu ilaahay nicam ina siiyey in mararka qaarkood addoonku uu waayo wuxuu jecel yahay addoonku wuxuu noqonayaa mid wanaajiye xidhiidhkii isagiiyo rabbigii u dhexeeyey amar kastoo amarada ilaahay ka mida marka uu kaga jawaabo fulintiisa inuu degdego wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala u diiday inuu naftiisa ka celiyo o ilaahay daraaddii uga tago nicamka faraha badana ilaahay uu siiyey kuwa diineed iyo kuwa adduunyaba inuu kaga jawaabo ilaahay subxaana wa tacaala inuu ammaano oo rabbi subxaana wa tacaala qalbiga iyo carabka iyo xubnaha intaba inuu uga mahadnaqo waxaa nicmooyinka ilaahay ka mida ee ka maqanna inuu ku raadiyo bitadaruci ila allah ilaahay subxaana wa tacaala inuu isu dhul dhigo oo uu muujiyo baahida ilaahay u qabo rabbina subxaana wa tacaala inuu bariyo addoonku hadduu yeesho sifada noocaasa laysa bayna wa bayna aljannati ilaa sitru alxayaati addunyawiya noloshaasi adduunye ayuunbaa isagiyo jannada udhaxaysa macnuhu waxa weeye marka nafta laga qabto wuxuu noqonayaa addoon jannada gala waayo wixii ilaahay uu sabab uga dhigay jannada gelitaankeeda ayuu la yimi waxaanu noqonayaa addoon xidhiidh xoog badan oo wanaagsan rabbigii la leh addoonku hadduu amarka ilaahay kaga jawaabo ka tegis iyo dayicitaan wuxuu ilaahay u diidayna uu kaga jawaabo inuu sameeyo oo uu irtikaabo nicmadii ilaahay uu siiyeyna uu kaga jawaabo qaflad iyo mooganaan ama inuu meel kaleba ula kaco oo allihii siiye aanu ku ammaanin oon uga mahadnaqin wixii ka maqane nicamka ilaahay ka midana uu kaga jawaabo cadho uu ilaahay isu cadhaysiinaayo addoonkaasi waa cadow ilaahay xidhiidhka ilaahayna waa ka go-an yahay waa munqaticu silati billaah isaga iyo naartana waxaa u dhexeeyaa waa in nafta ama ruuxda laga qabta un waxyaabaha inagu caawin karaa inaynu wanaajinno xidhiidhka ilaahaynu la leenahay waxaa ka mida dikru lmowt aliktaaru min dikri lmowt inaynu farabadinno xusuusnaanta geerida oo xaqiiqeyn badan qur-aanka iyo xadiiskaba laynoogu sheegay isla markaana midaynu shaahidno oo indheheenna aynu ku aragno imisaad meyd aragtay imisaad geeri maqashay imisaad xabaalo soo martay ama aada dul istaagtay dad adduunyadan kula joogi jiray ay ku aasan yihiin haddana iyadoo sidaa ay tahay buu ilaahay inugu waaniyaa taasina waxay tusinaysaa geeridu qofka sida ay tahay uga fikira inay raad weyn ay ku leedahay oo geerida inuu xusuusto addoonku waxa ay kaliftaa inuu naftiisa xisaabiyo xaaladda oo ku socdo ee ka horeyse weliba lagama fursadaanka ah inuu ku talagalo waktigiisa inuu ka kaga midho dhashadu kaga faa'iidaysto wax anfaca marka nafta laga qabto ee camalkiisa u goo ilaahay subxaana wa tacaala la horgeeyo waxay sababtaa xusuusnaanta geeridu addoonku inuu ilaahay u toobad keeno dad fara badan oo ilaahay aada uga fogaa geeri dhacday oo ay maqleen ama ay arkeen ama dadka aasan oo ay dul istaageen xabaalahooda ay soo mareen ayaa waxay u sababtay inay ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keenaan nebigeenii maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabadiisa iyo ummaddiisaba kula teliyey si uu u hagaago xidhiidhka ilaahay la leeyihiin ay u noqdaana kuwo aakhiro u sahay qaato u diyaar garooba inay farabadiyaan xusuusnaanta geerida fa qaala calayhi salaatu wasalaam akhiruu dikra haadimi ladaat macmacaanka adduunyo gooya oo ah mowdka geerida xusuusnaantiisa farabadiya saasuu yihi nebigu caleyhi salaatu wasalaam qofka muslimka geeridu maaha inay la noqoto xaalad caadiya oo aan waxba ka bedelin dadkii hore wanaagsanaa markay xabaalaha dul tagaan waxay isweydiin jireen talow dadka xabaalaha ku jiraa haddii la odhan lahaa wax sheegto wax qabsada waxaasaa laydiin fulinayaae talow maxay sheegan lahaayeen waxaa u soo bixi jirtay markay qur-aanka iyo sunnaha jawaabta ka baadhaan waxay sheegan lahaayeenee quri inuu noqon lahaa in adduunyada lagu soo celiyo si ay uga sahay qaataan waxay xumeeyeenna si ay u wanaajiyaan ilaahayna si ay ugaga toobad keenaan khalad iyo gaf macsiyo iyo mukhaalafo wixii ay la dhinteen arrinta noocaasiya ayay naftooda waano uga dhigi jireen waxaa ka mid a waxyaabaha qofka ku caawin kara inuu wanaajiyo xidhiidhka isagii rabbiga u dhexeeya inuu iska ilaaliyo macaasida oo ah wax allaale wuxuu ilaahay ka xaaraantimeeyey iyo wuxuu ilaahay amray dayicistiisa macsiyada lagu galo qalbiga iyo tacarabka iyo ta xubnaha kale ha noqoto xaaraan la sameeyey ama waajib ilaahay oo la dayacay macsiyadu waxay leedahay cuquubaad badan ciqaabyo badan oo addoonka sameeya ilaahay uu ku ciqaabo ciqaabyadeeda waxaa ka mida weliba kuwa u waaweyn annaha tuujibu alqatiicata bayna alcabdi wa rabbih waxay sababtaa addoonku inuu ilaahay ka fogaado shaydaankana u dhowaado waxay daciifisaa hadday gaadho marka dambe gaalnimona ay jirtaaba xidhiidhka u dhexeeya addoonka iyo rabbigii addoonkana haddii uu go-o xidhiidhka isagii rabbigii u dhexeeyaa waxaa ka go-a addoonka sababihii khayrka oo dhan asbaabu shar oo dhan ayaa ku furma kuyuu usoo gala addoon asbaabtii khayrku ay ka goday albaabadiisina ay ka xidhmeen kuwii sharkuna ay ku soo faruurmeen badbaadada iyo guusha loo rajayn karaa maxay tahay noloshiisuse siday noqon kartaa addoonka muslimka ahi waa inuu naftiisa kala jihaadu kala dadaalo ka ilaaliyo khilaafitaanka amarka ilaahay oo uu noqdo addoon ilaahay daraaddi uga taga wax kastoo ilaahay u diiday wixii ka dhacana si deg deg oo dhaqso ah waa inuu uga toobad keeno xagga ilaahay subxaana wa tacaala oo uga soo noqdo oo xidhiidhkii macsiyadu ay xumaysay dib uu u cusboonaysiiyo oo u jadiidiyo waxaa tusaale inoogu filan nabiyullaahi aadam iyo hooyadan xawaa ilaahay subxaana wa tacaala geed buu ku uhi ha cunina idinkoo naciimkii raaxadii jannada oo dhan haysta kaasun iska ilaaliya ilaahay subxaana wa tacaala xikmaddii amarkiisa markii ay khilaafeen waynu ogsoonahay macsiyadu say u xumaysay macsiyada iyo khaladkaasi xidhiidhkii iyagii ilaahay u dhexeeyey say u sababtay in jannadii laga soo saaro oo adduunyadan kadeedkeeda iyo dhibkeedu uu badan yahay la keeno waxaa ka mid a waxyaabaha qofka bani aadamka ku caawin kara inuu joogteeyo xidhiidhka wanaagsan ilaahay uu la leeyahay xoojiyana xidhiidhkaas wanaajiyana inuu xidhiidh dhow la yeesho qofku qur-aanka kariimkaa qur-aanku waa hadalkii ilaahay uu ku hadlay malaku jibriil baa ilaahay subxaana wa tacaala ka maqlay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam soo gaadhsiiyey saxaabadiisii baa ka maqlay saasaa la ysugu soo dhiibdhiibay oo jiilba jiil uuga dhexlaayey innagana uu inagu soo gaadhay waa kitaab ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay inuu yahay mubaarak kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatih waliyatadakara ulu lalbaab kitaab ilaahay nebi maxamed uu kusoo dejiyey mubaaraka kathiiru lkhayr khayrkiisu uu fara badan yahay wa kathiiru nnafci liman itasala bihi waxtarka uu u leeyahay qofka la xidhiidhaana aada uu u badan yahay ilaahay wuxuu u soo dejiyey in la akhriyo marka la akhrinayana macnihiisa loo fiirsadayo marka la dhegaysanayaba laguna waantoobo waliyatadakara ulul albaab qur-aanku inuu qofka waano u noqdo wixii inaga horreeyey warkiisaa ku jira waxayna sugaya inaga dambeeyo warkiisaa ku jira waxa ilaahay uu inagu jeclaanayo raalli inagaga noqonayabaa ku xusan wuxuu ilaahay inoogu cadhoonayo ee ilaahay subxaana wa tacaala aynu kaga fogaanaynabaa ku sheegan kitaabkaasi ilaahay mubaaraga uu ku tilmaamay addoonka xidhiidh la yeeshaa wuxuu noqonayaa addoon ilaahay subxaana wa tacaala la xidhiidhay waa kii odhan jiray sulaymaan ibni cabdillaahi ibni cumar dadkii hore qur-aanka kariimkaa inay ku intifaacaan oo waxuu u taro waxaa sababay waxay u arkeen annahu rasaa'il min allah ilayhim inuu qur-aanku yahay fariimo ilaahay toos uga yimi fariimahaasi oo iyaga ku socda laa shaka qofka qur-aanka xidhiidh saxa la yeesha inuu noqonayo addoon ilaahay subxaana wa tacaala xidhiidh wanaagsan la yeeshay waa ka yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah waxa idinku khayr badan qofka qur-aanka barta dadkana bara ma aha in la barto akhrintiisa oo qura waa in la barto akhrintiisa in la xifdiyo dusha laga qaybo in macanihiisa la barto iyo tafsiirkiisa in lagu camal falo qur-aanka kariimka ah oo laga dhigto manhaja xayaatin waddada nolosha loo raacayo qaabka addoonku uu u nool yahay uu ku salaynayo laa shaka qur-aanku inuu u furayo albaabada khayrka una tilmaamayo waddooyinkiisa sida ilaahay uu yidhi ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam ma jiro addoonka wax uga waxtar badan noloshiisana adduunyo ta aakhiraba ugana dhow badbaadada addoonka inuu qur-aanka addoonku akhristo isagoo macnihiisa u fiirsanaya kuna camal falo alqur-aanu waa ariiqu lwusuuli ila allah waa waddada ilaahay addoonka gaadhsiisa yuurihu alcabda maxabat allah ilaahay magacyadiisi iyo sifaadkiisii baa ku yaal iyo rabbi siduu u yahay almuncimu alxaqiiqi ka addoomaa u nicmeeya waxay taasi addoonka akhrista dhaxashiinaysaa inuu ilaahay jeclaado inuu garto xaqiiqada nolosha adduunyo iyo xaqirnaanteeda oo aanu ka daba dhicin nolosha dhabtiina taakhira inay tahay inuu garto u diyaar garoobo una sahay qaato alimaamu shaafici raximah ullah ardaygiisii la odhan jiray rabiic ibnu arabiic ibnu sulaymaan ayuu la dardaarmay isagoo la talinayo wuxuu uhi idaa aradta salaaxa qalbika aw ibnika aw akhiika aw man shi'ta salaaxahu haddaad doonto rabiicow inuu qalbigaagu hagaago ilmahaagu inuu hagaago walaalkaa inuu hagaago qof kastooo hagaag iyo wanaag aada la jeceshahay inuu hagaaga haddaad doonayso fa awdichu fii riyaadi alqur'aan qofkaa waxaad dhex dhigtaa beeraha qur-aanka manaa qur-aanka meesha lagu baranayo halka lagu macanaynayo halka qur-aanka lagu sheegayo ee la ysku waaninayo wa bayna suxbati alqur'aan haddaad doonayso adigu inaad hagaagto dadka ahlulqur'aanka ah oo ahlullah wa khaasatuhu ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa gaarka ah kuwaasi saaxiib dhow la noqo haddaad carruurtaada doonayso inay hagaagaan oo xidhiidhka ilaahay ay la leeyihin uu hagaago qur-aanka la xidhiidhi ubadkaaga iyo ahlulqur'aanka wakadalika qof kastoo aada wanaag la doonayso sayuslixuhu allahu sha-a am abaa biidnihi tacaala qofkaasi hagaag ha doona ama yaanu doonin mar haddii beeraha qur-aanka uu dhex fadhiisto ahlulqur-aankana uu xidhiidh la yeesho ilaahay baa hagaajin doona oo qur-aanku waa aqwa sababin lisalaaxi alinsaan sababta u xooga badan eilaahay sababu uga dhigay insaanku inuu hagaago qur-aanka xil weyn ha la yska saaro barashadiisa kelmadihiisa iyo macanihiisaba iyo ku dhaqankiisa waxa ilaahay uu ku cuseeyey saxaabata rasuulillaah caalamka ay ku hantiyeen ee ay ku noqdaan qaadat ashucuub wasaadat alumam waa mowqifkii saxda ee wanaagsanaa ay ka istaageen qur-aanka kariimka ah waxaa ka mid ah arrimaha hagaajin kara ee wanaajin kara ee qurxin kara xidhiidhka uu addoonku ilaahay la leeyahay ashukru waadikru labada waa israacinaynaa ilaahay baa israaciyey inuu addoonku noqdo shaakir lilaah daakir lirabbihi mid ilaahay u mahadnaqa oo ilaahay subxaana wa tacaala uga mahadnaqa nicmooyinka tirada badan ee ilaahay uu siiyey kullunaa nicam dhammaanteenba wada nicmaynu nahay xagga ilaahay subxaana wa tacaala inooga timi wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina addoonka caqliga lihi waxaa nicamka ilaahay uu kaga jawaabaa shukri inuu qalbigiisu nicmada qiro oo aanu dafirin amaa binicmati rabbika faxadith oo aanu ka mid noqon kuwa nicmooyinka ilaahay dafira yacrifuuna nicmata allahi huma yunkiruunahaa waa sifa aada u xun inuu carabka ka ammaano allaha nicmooyinkaa siiye uu kana qiro ilaahay inuu ugu mahadnaqo camal wanaagsan oo qofka mar kastoo ilaahay nicmo uu u kordhiyo isaguna waa inuu camal wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala u ziyaadiyo waana sida qur-aanku uu tilmaamay waa ka ilaahay noo sheegay maryam bintu cimraan nabiy llaahi ciisa hooyadii in ilaahay subxaana wa tacaala uu doortay yaa maryama ina allaha astafaaki wa taharaki wastafaaki calaa nisaa'i alcaalamiin maryamaa ilaahay baa ku fadilay oo dumarka kaa doortay sayidatu nisaa'i dunyaa kaa dhigay waa waktigeedii maxaa ilaahay uu ka dhigay ama uu ugu tilmaamay mahadnaqa la gudboona ay tahay nicmada in ilaahay uga mahadnaqdo yaa maryam uqnutii lirabbiki wasjudii warkacii maca araakiciin ilaahay u khushuuc oo addeec ilaahay u tuko haadaa shukrun cibaado kastoo aada samaysaa waa mahadnaq aada ilaahay u mahadnaqday nabiyullaahi moxamed markuu ilaahay ugu nicmeeyey inuu dembigiisii horiyo kii dambeba dhaafay bimaada qaabala hadihi nicma nicmadaa muxuu ku qaabilay bishukr kaana yaquumu min alleyl xataa tatafatra qadamaa salaatuleyl buu wakti dheer u taagnaan jiray rasuulku ilaa lagu hayo bararaan markii la yidhi maxaad nafta u kalifaysaa ilaahay kuu dembi dhaafiye falaa uxibu an akuuna cabdan shakuura nicmadaa dembi dhaafka miyaanay ahayn ilahayna nuga mahadnaqo waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano dacfu liimaan iyo kaflada iyo mooganaantu waxay u sababtay dad badan oo maanta adduunya dusheeda ku noola muslimiinba ah marka ilaahay subxaana wa tacaala nicmo uusoo u siyaadiyo u kordhiyo in nicmadaasi ay noqoto mid ay ilaahay kaga fogaadaan oo khayrkii hore ay u samayn jireen ay dhimaan qof baad arkaysaa faqiir ahaan jiro oo adduunyo markuu helay cibaadadii yareeyey cilmi barashadii joojiyey dacwaddii faraha ka qaaday waxaad arkaysaa qof bilaa reer ahaan rag iyo dumar mid uu yahayba markuu ilaahay guri iyo qoys ubad ilaahay markuu ugu nicmeeyey diintiisa isdhintay waa qof maxruuma qofkaasi khayrkii waa qof ka qaday qofka markay adduunyadiisu korodho diintiisa ay wax ka go-aanee diintiisu ay isdhinto taasina fi lxaqiiqati nicmo maaha waxaa adduunyadaada wax ka dhimay waxaa diintaada wax ka dhimay ee hoos u dhigay iyo iimaankaaga iyo xidhiirhkii ilaahay aada la lahayd dhab ahaan nicmo adiga ha kuugu muuqdo laakiin nicmo maaha waxaa nicmo ah dhab ahaan wixii diintaada ziyaadiya ee quweeya ee xoojiya arrinka kale ee shukriga raacaya waa addikru waa inuu addoonku ilaahay subxaana wa tacaala mid mar walba xusuusan oo xusaya oo ammaanaya u noqdo labada arrimood ashukru waaldikru ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay qaacidatayni calayhimaa mabna addiin laba qaaciido oo dhismaha diintu uu ku taagan yahay qaala allahu tacaala faadkuruunii adkurkum ilaahay wuxuu yihi xusa waan idin xusi doonaaye waxaa aayadda si cad uga muuqata xusitaanka addoonku ilaahay uu xusaa inuu samaynayo xidhiidh isaga iyo ilaahay u dhexeeya ilaahay xuskaaga waa maqlayaa rabbina waa og yahay inuu ilaahay ku xuso rabbi uu ku ammaano uu ku dembi dhaafo ayuu xuskaahay sababaya washkuruu lii walaa takfuruun wuxuu ilaahay yidhi oo dikriga uu la xidhiiyo shukri ii mahadnaqa buu hi ilaahay nicmadayda haddafirina nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam labada arrimood ba adikru washukru aad buu ugu dadaali jiray saxaabadiisana waa u dardaarmi jiray waa kii ku yihi mucaad ibnu jabal yaa mucaad inii uxibuka fi llah ilaahay daraaddii baan kuu jecelay laa tadacana dubura kuli salaatin an taquula allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik salaad kastae aakhirkeeda haddaynin inaad tidhaahdo ilaahay ou igu iigu kaalmee xuskaaga mahadnaqaaga iyo cibaado wanaagga dikrigu waa waxa qofku uu ku mid kaga mid noqon karo awliyada ilaahay qofka ilaahay uu ku arsaaqo inuu ilaahay u mahadnaqo ilaahay uu xuso qofkaasi wuxuu noqonayaa qof xidhiidhka ilaahay uu la leeyahu xoog badan yihi ka labadaasi ilaahay uu ka qadiyana xidhiidhkiisu waa go-an yihi waa quutu lquluub waxyaatuhaa oo waxa qalbiyadu ay ku nool yihiin isla markaana ay quutaan waa baabullaahi alacdam almaftuuxu beynahu wa beyna cabdih waa albaabka ilaahay ee weyn ee u dhaxeeya addoonkiiyo ilaahay addoonku isagaa inuu furnaado sabab u noqon kara albaabkaasi isagaana iska xidhi kara oo wuxuu iskaga xidhi karaa bilghafla inuu mooganaado xuska ilaahay iyo mahadnaqiisa wuxu uhi xasan اlbasri raximah اllahu tacaala tafaqadu alxalaawata fi halaaثati ashyaa macaanka iimaanka saddex shay ka baadha fi الsalaaة wa fi الdikri wa qira'ati اlqur'aan iimaan ma kuu ziyaadaa oo iimaanka macaankiisii ma dareentaa markaad tukanayso markaad ilaahay xusayso iyo markaad qur-aanka akrinayso haddii aanad saddexdaa xidhiidh bala lahayn salaada qur-aan akhriska iyo dikriga iyo xuska ilaahay macnaheedu waxa weeyaan iimaanka macaankiisii heli maysa haddaad saddexdaa la timaaddo oo iimaanka macaankiisii aanad ku helinna waxbaa kaa siiya oo kaa khaldan fain wajadtum wailaa faclamuu ana albaaba muqlaq markaad tukanaysaan iyo markaad dikriyeysaan iyo markaad qur-aanka akhriyeysaan haddaad iimaanka macaankiisii dareentaan waa sidii la rabay waana khayr haddii kalena ogaada albaabku waa xidhan yahay wax xidhay baana jira oo macsiyo iyo wax lamida ah markaa albaabka sidaad u furan lahaydeen xidhiidhkana aada u soo celin lahaydeen ama u xoojin lahaydeen ku dadaala weeyaan macnaheedu dikriga ilaahay waa fara badan yahay waa ballaadhan yahay waxaa dikrigu ka mid yahay cibaadaadka ilaahay uu tilmaamay in la badiyo ya ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kahiira ilaahay xusa xus fara badan waana cibaado aada u sahlan ugu yaraan addoonku waa inuu ku dadaalo aladkaaru alma'huura dikriyada sida gaarkaa loo xaalado gaara loo sharciyeeye loo soo wariyey adkaarta subixi iyo ta galabtii tala xidhiidho qofka noloshiisu xaaladaha kala duwana ay leedahay markuu seexanayo markuu soo tooso markuu wax cunayo markuu dhammeeyo adkaarta salaadaha dabadood la akhriyo iyo kuwa ka horeeya aadaanka ka dambeeyaba guud ahaan dikrigu waxa uu la saaxiibsan yahay oo marnaba aanu ka hadhin qofka bani aadamka ee muslimkaa noloshiisa waa cibaado aan qofka marnaba aan ka hadhin inta uu noolii wax kala garanayo ee uu soo jeedo waxaa ka mid a waxyaabaha addoonka ku caawin kara inuu wanaajiyo xidhiidhka ilaahay uu la leeyahay musaaxabatu alakhyaar dadka wanaagsan inuu la saaxiibo kuwa ilaahay xusuusinaya cilmi u kordhinaya wanaagga faraya xumaanta ka reebaya wanaag iyagu sameynaya uu kaga daydo ee tusaale wanaagsan qofka u noqonaya shakina kuma jiro qofkaad la saaxiibtaa laba midkoodunbuu noqonayaa mid wanaajiya xidhiidhka aad ilaahay la leedahay iyo mid xidhiidhkaasi inuu xumaado sababa marka waxaad doorataa ka sababu noqon kara xidhiidhkaad ilaahay la leedahay inuu wanaagsanaado oo uu xoogoobo waa ka ilaahay nebi maxamed ku yidhi waana fariin ku socota qof kasta isbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajhah waxaad naftaada ku sabirsiisaa la rafiiqa la joogga iyo la saaxiibka kuwa ilaahay ku xidhan ilaahay baryaya u cibaadaysanaya xusaya gelin hore iyo gelin dambaba iyadoo arrintaasi ilaahay daraaddi ka ah ilaahay subxaana wa tacaala oo qura iyagoo wax kaga doonaya macnuhu waxa weeye kuwaasi haba noqdaan kuwa xagga adduunyada marka la eego ka fara madrhan dadka adduunyadu quluubtooda ay ku weyntahayna hoos ay u eegaan laakiin dhab ahaan iyaga ayaa ah kuwa la saaxiibkooda iyo la joogooda laga khaniimaysan karo xidhiidhka addoonku ilaahay uu la leeyahayna uu ku wanaajin karo waxaa ka mid a asbaabta addoonku uu ku wanaajin karo xidhiidhka ilaahay subxaana wa tacaala uu la leeyahay adducaa inuu ilaahay baryo addoonku weliba aada ilaahay u weydiisto inuu ilaahay subxaana wa tacaala xaq iyo wanaagga waafajiyo oo wanaajiyo wixii ilaahay xaq uu waafajiyeyna inuu ilaahay ku sugo oo ilaahay khaatimada u wanaajiyo geeridu ay u timaado isagoo addoon xidhiidh wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala la leh waa ka ilaahay subxaana wa tacaala ina amray ragcad kastoo ilaahay aynu la hor istaagno inaynu ilaahay weydiisanno hanuun iyo waddada fiican ee ilaahay inagu xidhaysa ilaahayna nagu hanuuniyo ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim asأl اllaha alkariim rab alcarshi اlcadiim an yaxfadana waإiyaakum waإiyaakuna ajmaciin waan yakfira lana waan yuxasina cilaaqatana birabbina waan yatuuba calayna waan yuxsina caaqibatana fi اlumuuri kuliha waan yuwafiqana lima yakunu sababa lxusni اlkhatima wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbih wslama tasliima kahiira